taswiirta shan iyo tobanaad waa kuwa masiixiyiintii meel kasta oo markaasi ay tagaan waxa ay wacdiyeen ciise dad fara badan ayaa markaasina noqonayay kuwa kiristana ama masiixiyiina hogaamiyintii diinta masiixiyada ee joogay magaalada yeruusaalem waxa ay direen barnabas inuu dad kale oo masiixiyiina uu caawiyo oo masiixyada ka caawiyo laakiinse barnabas waxay ogaaday inay shaqada ay ku badatay oo waxa uu weydiiyey bawlos inuusna la shaqeeyo maalin maalmaha ka mid a kuwa hogaamiyaasha diinta masiixigu ay wada tukanayeen iyagoo dhan markaas ayaa awoodda ruuxa quduuskahi waxa uu ku soo degayey dhammaan kuwii hogaamiyaashii oo waxa uu ku yidhi waxaan doonayaa barnabas iyo bawlos inaad dirtaan si markaasi ereyga ilaah ay u faafiyaan oo halkan waxaad ku arkaysaa taswiirtan shan iyo tobanaad in ninkii la odhan jiray bawlos iyo barnabas ay kuwii diinta hogaamiyaashii masiixiintu ay barakadaynayaan si markaasi loogu diro inay faafiyaan ereyga ilaah bawlos iyo barnabas iyaguun isma idirin inay ereyga ilaah faafiyaan laakiin waxaa la jiray ninkii barnabas iyo bawlos dadkii degganaa magaalada antiyokh oo markaas iyagu caawimaad waxay u baahan yihiin iyo salaadba ku caawinayey oo markaasi dadkii antiyokh degganaa waxa ay siiyeen barnabas iyo bawlos waxyaalihi a u baahnaayeen oo dhan haa saaxiibayaal maanta oona waxaan u baahannahay sidaas sidoo kale inaynu dirno niman masiixiina oo markaasi aynu haqabtirno oo aynu siino baahidooda oo dhan sida ereyga ilaah ay u faafiyaan waayo ereyga ilaah wuxuu inoo sheegayaa dhammaantiin ama taga dunida oo ku wacdiya ereyga ilaah oo tani ma aha oo keliya amar gaar ahaaneed oo qaar un taabanaysa laakiin waa dhammaan masiixiinta oo dhan waa in markaasi haddii qaar ay tegayaan inay qaar tagaan qaarna ay markaasi joogaan oo ay u duceeyaan oo ay caawiyaan kuwa markaasi iyagu maqan